Culimada deegaanka Caadan Lixyo ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo kulan ku yeeshay deegaankaasi ayaa codsaday in dayactir lagu sameeyo masjidka deegaanka oo burbur xooggan soo gaaray. Masjidkan oo ah mid qadiimi ah ayaanan lahayn musqulo, qaybaha suulida iyo weysada, iyadoo dhismaha korona uu ku dhow yahay inuu burburo taas oo halis ku ah bulshada ku cibaadaysanaya. Qaar ka mid ah culimada deegaanka ayaa ka waramaya dayactir la'aanta soo wajahday dhismaha masjidka iyagoo ku baaqay in laga qayb qaato dhismihiisa.
wax badan ku dari mayno waxaan sheegayno kaliya waxaa waaye uun inaan hiigsano alxamdulilaahiye mustaqbalkayna oo ah aakhiro inay noo wanaagsanaato intaas bis aan sheegi waynaa aan sheegi rabnaa maahayn wax kale sheegi mayno insha allahu tacaala taasoo lagu helayo in masaajidka la camiro camiraadaasoo ah inaan dhisno masaajidka inaan dhisno kabacdina markaasi wuxuu xaq leeyahay aan siino rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waa ka hijrooday maka waa ka hijrooday qo- beledka u dhashay Ee, marka uu ka hijrooday wuxuu tegay magaalada madiine ayuu tegay markii uu tegay camalkii ugu horreeyey oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu bilaabay binaaulmasjid ayay ahayd waa masaajidka dhismihiisa shaqo kale ma uusan qaban guri ma uusan dhisin waxyaabo kale ma uusan qaban masaajidka ayuu dhisay Ee, ka muuqato kun afar boqol toban iyo lix wixii ka dambeeyey masaajidku meeshan ayuu ku yiil asoo markaasi si duruufaysan oo dayaca ku taagan sida hadda yacni bannaankiisa dibaddiisa markaa tagto dirbayaashiisa iyo dhexdiisa markii adigu aad fiiriso inuu dayacyaha waa dareemi kartaa musqula male alxamdulilaahiye male dayactir male dariishadahaas waa baaba'san yihiinoo mar hore ay- ay kharimeen albaabadaas sidoo kale waa kharimeen hoos waa ka dildilacsan yahay kor idinkaaba dareemi kartiin sidoo kale dad waaweyn iyo dad dad yaryar iskugu jiraan ayaa masaajidka wax lagu bari jiray amba akoon furhu waa lix tumaya afar eber shan siyeed siyeed oo haddii loo baahdo haddii loo baahdo ee, masaajidka arrimankiisa nala kaa baahdo ee, lambarkaas ayaa nala kala soo xiriiri karaa akoon soddon iyo shan toban tumaya lama soddon iyo siyeed soddon iyo shan toban tumaya lama soddon iyo siyeed wixii ila falillah alxamdu duudka wixii uun barakaysanaa ilaahay wax ka waafaji doonaa annagoo akhyaarta odayaasha culummada masaajidka u badan oo wax badan u bad joogtaan ka mid nahay baahida laga sheegaayo agtaalla wax kaleeta ma jiraan marka akhyaarta noo timiday waxaa u u ducyaheynaa khayr allah siiyo nimankay sii gaarsiiyana waa u ducyaheynaa mashaayikhda haddana wacdiisana waa u ducyaheynaa shiikhu siduu sheega waayo masjidkan ayaa waxaa isugu yimaada bulshada ku nool deegaanka Caadan Lixyo ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada kale ee u dhow kuwaasi oo ku cibaadeysta kuna barta cilmiga diiniga ah